ee amniga dalkan ummadan ku howlan oo qaarkood oo daawac yihiin ee maanta dhaawacooda halkan qaarkood aan ku aragnay qaarkoodna isbitaallada kale dhaawacooda uu jiro oo runtii yacni waxa ay samaynayaan yacni nafuris aan caadi ahayn ay tahay waxaan leenahay ee, waa mahadsantihiin ilaahay aan ka abaalmariyo waxa wax ugu fiican oo qof bini aadana iyo hadiyada ugu fiican oo qof bini aadana uu bixiyo waa naftiisa inuu bixiyo naftooday bixeen wiilashaas duruufo adag weliba ayagoo ku sugan waxaan leenahay muxuu ahaay allah idin barakeeyo muxuu dadaalkiinana ilaahay hala jiro kuwii cadowga ka guulaystana mar walba allah idinka dhigaan leenahay intaa kadib shacabka soomaaliyeed waxaan leenahay ha loo midoobo ha loo soo wada jeesto dagaalka nimankaa nabaddiidka cadowga ee ku faanayo annagaa dadkii laynay annagaa dadkii dilnay annagaa daarihii duminay annagaa sumcadda soomaaliya iyo magaca soomaaliya ay leedaha hoos u dhignay annagaa muxuu ahay dadkii muslimiinta ahay oo maxaan ku idhaahdaa qaarkood waawba intii dhimatay qaarkood ayagoo weese qabo dhintay cishihii u diyaargarooba ama cishihii soo dukay dhintay yacni waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed ee warfahma oo waxgarta oo dadkana loo doogo tani siyaas ma ah diid ma ah cadow kalo dibadeed ma ah war waa dad isu soo bahaystay in ay jiritaankiina la dagaalamaan waxaan leeyahay intaas ayagana waxaan leenahay wiilasha soomaaliyeedow ee meelahaas muxuu ahay jirow ee saakin meesha maray ku dhintay ayagoo dagaalamayo war waa layidhi in khaldaya khaladka ka soo noqda oo waagu ha idiin baryo gudcurka ka soo baxa waa dalkiinnii waa dadkiinnii waa diintiinnii yah waxa aad maanta maxaan ku idhahdaa dhibaatada ay haysato oo dhibaatada haysan ayaga dhallinyarada soomaaliyeed waxaan leeyahay dhallinyaroy kuwaasi inay dadka dilaanay dadka dulmiyaanay dadka diinta meel uga dhacaanay dadka deegaanka dumiyaan waa kuwa u dhaqaaqay intas waana in yaroo aad iyo aad u tiro yar inta soo hartay oo dhallinyarada soomaaliyeed ee hadda garbeyga taagan iyo kuwana dhegaysanayo amana daawanaya waxaan leenahay war u istaaga dalkaani dowlad xoog leh oo dhalata dadku raali ka yihiin oo ka ilaalisa waxaan una ilaalisa waxa waray u ilaalisa dadnimadooda dowladnimadooda diintooda dimuqraadiyadda iyo xorriyadda ay leeyihiin u ilaalisa xor ma aha dadku maalin walba saan haddii loo gumaadiyo marka dadku waa inay xor- dadku ayaga ayaana gacmahooda ku keensan karo cid la eedaayo gaar horeed inaan saarna rabno annagaan ku eedayna arrimahan ma jiraan arrimahan waa arrin qaranka oo dhan haysta qof mas-uulka oo gaaroo lagu eedayna ma jiro laakiin waxtar- waxtar- waxtar yari iyo waxqabad yari iyo dadaal yari waa isku wada eedaynaynaa kulligeen muxuu ahay waxaan leenahay aan u midowno aan u istaagno kala muxuu ahay qabiil ma ahin dadkii xalay meesha ku dhammaaday isku qabiil ma ahayn isku da' ma ahayn isku mihnad ma ahayn isku siyaasad ma ahayn soomaalinimadaa ka dhexaysay wadaageen iyo islaamnimada dad intiisa kale waa ku kala da- ra'yi duwanaan karaa inuu ku kala duwanaadana wax dhiboo ku jira ma laha labada waxyaabood oo aan ka midaysannahay ee soomaalinimada iyo islaamnimada yaana midayso waxaa ka soo haro qof walba magaciisu madaxiisu xor u yahay caqligiisu xor u yahay ra'yigiisu xor u yahay waa wuxuu qabo u aaminsanaan karaa laakiin jiritaankeenna jiritaankeenna caqiidadeenna iyo dalkeenna iyo ilaalinta diinteenna iyo dadkeenna waayo waxa maanta su-aasha ka taagantahay kanuu aaminsan yahay kaanuu aaminsan yahay iyo hebelu taagansan yahay hebelu diidan yahay ma aha marka waxaan leeyahay dadka soomaaliyeed mar kale walaalayaal baraaruga aan ka kacno nimankaan aan koodii hadal yeelayana aan la hadlo war ciddii nimankaan la hadli karto la hadal war ciddii u caqli celi karta u caqli celi war waxaan leenahay haddaad siyaasad iyo xukun rabtaan xukunka iyo siyaasadda si lagu yimaadaa jiriya ku jiriya war qaraxa iyo waxa ka soo haroo dhan ra'yi aad qabtaan iyo waxaad aaminsan tihiin hadiin ahaadaano cid gooni idinkugula caarays mala laakiin dadka ka daaya war qaraxa dadka ka daaya oo dilka dadka ka daaya oo cabsida dadka ka daaya waxa ka soo haroo dhan waa laga wada hadli karaa laakiin qofka waa la dilaa waa la qarxinaa waa la cabsi gelinaa waa la argagixinaa lagama hadli karo taas wax laga hadla ma aha lagamana hadli karo war joojiya intaas inta kale dadka soomaaliyeedaa diyaar waa inay idinkala hadlaan dowladaa diyaar waa inay idinkala hadasho caalamkaa diyaar waa inay idinkala hadlo war waxa kaloo aad doonaysaan dadka inaan dilnaan rabnaa inaan qarxinaan rabnaa inaan barakicinaan rabnaa hantidooda iyo muxuu ahay inaan duminaan rabnaa karaamadooda iyo sharaftooda inaan hoos u dhignaan rabnaa taas xaa- wada xaajooddeeda kalama geli karo wada hadal lagama geli karo taas cid lagala gelaayana ma jirto laakiin haddaad wax aaminsan tahay haddaad dowladnimo iyo xukun rabtid haddaad xoolo rabtid haddaad darajo kale rabtid waa lagaala hadlaahe imaaw bannaanka soo istaag in lagaala hadlo ogolow intaanna ka imaaw intaan ka soo tanasul horta ka imaaw dadka walaalaha ah ee hooyada iyo walaalka iyo walaasha iyo maxaanku idhahdaa waayeelka sagaashan jirka ee saaka garabka laga hayan arkayna badbaadadooda iyo sharaftooda iyo jiritaankooda lagaalama hadlaayo karaamadooda lagaalama hadlaayo bini aadamkaan ka midnahay ilaahay walaqad karamnaa bani aadam muslimiinta bes ma aha bini aadamkoo dhan ayuu ilaahay karaameeyey karaamadaasaan dhinac ku leennahay karaamo kale oo soomaalinimo ah oon- aan leennahay oo dalkaan inaan leennahay oo dalkeenna iyo aan leennahay dad midaysan inaan lahaan leennahay dhaqan suuban oo islaami ah inaan leennahay aan aan wada leennahay waxaan leennahay wiilasheena shabaabka jirow iyo kuwa daacishta ama hadda maba garanaya beryahan dambe la sheegayay jirow war ka imaada ka imaada mugdiga iyo budcurka iyo dulka ka imaada dadkiina u soo noqda diintiina u soo noqda dalkiina u soo noqda dalkan soomaaliya la yidhaha dalkan basaad adduunyada ku leedahay wallahi dal kale ma lihi shabaabaan ahay dheh dowlad islaami aan ahay dheh islaamku hal dowladoo ka dhexaysa ma qabi hal daloo ka dhexeena ma qabi dalkan islaamkaa iskale muslimiinta iskale laakiin kuwa soomaalidaa iskale kuwa soomaalida iskale kuwa carabta dalalkooday leeyihiin kuwan carabta ahayn oo muslimiinta waa mahadsanyihin dalalkooday leeyihiin laakiin hor dalkeennii aan meel saarno waxa islaamka ka dhexeeya ka bacdaan soo imaanayna war aan degno war aan noolaanno war aan karamto islaamka waxba uguma naalno haddaan sidaan ku jirno ee noloshaan waxaan leeyahay mar kale inta dhimanta allahu naxariiso inta daawacantayna ilaahay habka bogsiiyo inta naga maqan oo duurka naga jirtana caqliga allah u soo celiyo